بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا إخواني في الله وحين كل حجرني ترجمة إمام ابن كثير رحمه الله تعالى أي كل حجرني ترجمة سي وحين كصوب بحني قيبتي لبعض أو أهيد shuyuukhdiisii iyo madhabkiisii iyo caqiidadiisii waynu soo tilmaanay qodobkan waxaynu ku soo koobaynaa oo aynu qeyb ka sheegaynaa ma soo wada dhammaystiri karnee mu'alafaadka uu ka tegey iyo kutubta maanta mutadaawilka oo waxa weeye imaam ibnu kathiir raximahu llahu tacaala uu ka tegey ayaynu qeyb ka tilmaamaynaa marka hore jumlatan haddii aynu khulaasayno imaam ibnu kathiir raximah allahu tacaala tafsiirka waxbuu ka qoray sidoo kale taariikhda waxbuu ka qoray sidoo kale culuumulxadiid waxbuu ka qoray xadiidka waxbuu ka diyaariyey oo ka qoray fiqiga waxbuu ka qoray intaba macnaha funuuntaasoo dhan kutub buu ku leeyahy oo macnaha nin caalima oo baarica oo waxa weeye fanni kasta qeybtiisa ka qaatay ayuu ahaa haddaynu marka intaa qeyb ka soo qaadno shantaa fanni haddaynu wax ka tilmaanno kow marka ugu horreysa tafsiirka maanta waa macruuf oo kitaabkiisa tafsiirka tafsiir ibni kathiir la yidhaahdo isagu wuxuu u bixiyey tafsiiru alqur'aani alcadiim laakiin tafsiir ibni kathiir buu ku caanbaxay kitaabkaas oo qayima oo atafsiir bilma'thuur ah ma jira maanta daalibu cilmi ka maarmi kara kitaabkaas guri kasta oo daalibu cilmi joogana waa laga helaa sida khaalibka ah sababto waxa weye waa kitaab aad qayim u ah waa atafsiir bilma'thuur wuxuu ku keenayaa aayadda aayad buu ku fasirayaa ila qur-aanku isagaa isfasiraa aayadda xadiid buu ku fasirayaa wixii axaadiid fasirtay wuu ku keenayaa aqwaashii saxaabadu ku fasirayaa aqwaashii taabiciintu ku fasirayaa sidaasuu u wadayaa macnaha waa iska ilaalinayaa waxyaalihii ahlu bidaca iyo waxa weeye bani israa'iiliyaadkii iyo waxaasoo dhan wuu iska ilaalinayaa aad buu u caddaynayaa xagga caqiidadana wuxuu aad u tarkiisinayaa tafsiirkiisa oo awoodda saarayaa in uu ka dhigo masaa'ilka caqiidada ah sidii saxaabadu u fahmeen oo aqwaashooda intuu keeno uu leeyahay waajibku waa in la raaco madhab salaf oo waxa weye dariiqaa la maro idan kitaabkaas oo maanta macruufa oo meel walba laga helayo ayaa waxa uu yahay tafsiirka aad iyo aad qayimka u ah waxaana soo ikhtisaariyey waxa weeye abulashbaal axmed shaakir raximahullah waxa weye almuxadith alcasri ayaa soo ikhtisaariyey oo waxa weeye cumdatu tafaasiir marka uu waxa weeye kaga hadlayo oo waxa weeye aad iyo aad axaadiidtana takhriijiyey oo waxa weeye aad u wanaajiyey xagga markaynu tafsiirka qodob halkaa kaga gudubno oo kaasaa inagaga filan markaynu ka hadlayno xagga taariikhda kitaabka cadiimka oo waxa weeye aad iyo aad ummadda marjica u noqday oo taariikhda la yidhaahdo albidaaya walnihaaya wuxuu ka sheekaynayaa ummadihii hore oo dhan oo tegey min khalqi aadam calayhi salaam bid'ul khalqi buu ka soo bilaabaya adduunkan sidii ilaahay u abuuray iyo wakhtigii lays abuuray iyo suu u soo socday wuxuu xambaarsan yahay taariikh wuxuu xambaarsan yahay caqiida waayo marka uu kaaga sheekeeyo nebiyullaahi aadam khalqigiisii iyo adduunkan sidii loo soo abuuray dee caqiidada faasidkaa oo ay ay maaragtay saynisyahanadu keeneen inuu dadku daanyeer ka yimid ayaad ka biskoonaysaa ood ogaanaysaa marjica iyo asalka meesha laga yimid waa kitaab aad u cadiima waana kitaab weyn oo waxa weeye aad iyo aad u fara badan oo soddon majalood iyo ka badanba noqonaya waxa weeye dabacaad badan buu leeyahay oo kala duduwan waa kitaab aad cadiima waxaa kaloo ka mid a kitaabkiisa hadda aynu ictimaadayno oo la yidhaahdo qasas alambiyaa oo uu gaar uga saaray oo aad iyo aad iyadana u wanaajiyey ayaa ka mid a wuxuu kaloo leeyahay xagga taariikhda siira nabawiya oo waxa weye iyadana uu kooban oo siira nabawiyuu leeyahay idan marka xagga taariikhdana kutubtaasuu ku leeyahay oo kitaabkaasa ugu macruufsan albidaaya walnihaaya oo aad iyo aad xagga taariikhda loogu noqdo xagga axaadiidta haddaynu u nimaadno kutub buu ku leeyahay oo waxa weeye jaamicu lmasaaniid kitaab la yidhaahdo oo waxa weeye uu ku hagaajiyey oo ku tartiibiyey musnad imaamu axmed uu axaadiidna ku daray min kutubu sita uu kaga daray ayuu leeyahay oo aad iyo aad u wanaajiyey wuxuu kaloo leeyahay mukhtasar uu ikhtisaariyey waxa weeye sunankii imaam albayhaqi almadkhal oo waxa weye uu bayhaqiyey bayhaqi sunankiisii uu ikhtisaariyey buu leeyahay musnadu sheikhayn buu leeyahay oo uu isku daray saxiixu lbukhaari iyo waxa weeye saxiixu muslim oo axaadiitooda intuu isku daray uu bixiyey musnadu sheikhayn waa kitaab aad u cadiima isagana kutubtaasuu xagga axaadiita kutub kalena waa ku leelahay kuwaasa ugu macruufsan xagga axaadiita kutubtaasa ugu macruufsan wuxuu ku leeyahay xagga culuumulxadiid marka culuumulxadiidka laga hadlayo kitaabkan aad qayimka u ah oo ardadoo dhan taqaan oo ikhtisaaru culuumulxadiid waxa weeye kitaabka hadda loo yaqaano oo uu sharaxay axmed shaakir oo u bixiyey albaacithu alxafiid oo lagaba bilaabo mustalaxulxadiidka markii bayquuniyada la qaato kabacdi laga bilaabo oo kitaabka qayimka ikhtisaar culuumulxadiid ibnu kathiir baa iska leh oo waxa weeye aad iyo aad u wanaajiyey axmed shaakir waa sharaxay kabacdina sheikha albani baa tacliiqaad saaray oo waxa weye aad u wanaajiyey albaacit alxafiid kitaabka aad kitaab qayima weeye wuxuu kaloo leeyahay xagga culuum rijaal kitaab la yidhaha takniif oo kitaab weyn ah oo waxa weeye uu isku daray baa la yiri marka atakniif waxa weeye fi macrifati athiqaati walducafaai walmajaahiil baa leeyahay wuxuu isku daray marka kitaabkii shaykhiisii sadogiisana ahaa oo mizi oo waxa weeye taadiib alkamaal iyo miisaan alictidaal adahabi labadaasuu isku geeyey oo labaduba cilmi rijaal ah marka cilmi rijaalna kutubtaasuu ku leeyahay oo aad iyo aad qaymo u leh oo waxa weeye marjica oo loo noqdo ayuu ku leeyahay oo aad iyo aad u wanaagsan xagga shuruuxda waxa uu sharaxay baa la yidhi xadiita saxiixu lbukhaari laakiin ma dhammaystirin waa uu ka dhintay oo waxa weeye ma u dhammaystirin xagga fiqiga marka laga hadlayo waxa uu leeyahay kitaab la yidhaahdo alaxkaam laba alaxkaam baa jira marka uu leeyahay alaxkaam oo waxa weeye markii hore intuu dhallinyarada ahaa oo daalib cilmiga aha uu sanifay oo uu qoray oo tasniifkaasi waa horreeyey baa layidhi abwaabbuu ku socdaa fiqi shaaficiya oo abwaabbuu ku socdaa ayuu waxa weeye fiqiga ayuu ku socdaa laakiin kitaab kalea jira oo marjica oo u celiyo kutubtiisa oo layidhahda alaxkaam oo aad u weyn oo waxa weeye isagana aad qaymo leh ayuu aad iyo aad uga hadlay buu leeyahay kitaab la yidhahda atambiih ayuu leeyahay baa layidhi uusan isan dhammaystirin oo aad iyo aad u wanaagsan wuxuu kaloo leeyahay baa layidhi alijtihaad fi dalab aljihaad oo kitaab aad iyo aad qiimo leh ayuu isagana leeyaho kutubtiisa ka mida waxaa kaloo ka mida isagana kutubtiisa oo aad iyo aad loo yaqaano dabaqaat shaaficiya oo waxa weeye uu tarjumo u sameeyey culimmadii iyo a'imadii shaaficiyada oo la yidhahdo dabaqaat shaaficiya markii aad doonaysid inaad culummadii shaaficiyada baratid oo waxa weye waktigay ahaayeen iyo mid walba meeshuu joogay iyo waktiguu ahaa iyo waxa weeye aad baratid waxa uu leeyahay oo aad iyo aad isagana kitaabka ah weliba waxaa la socda qeyb dhan oo waxa weeye uu manaaqib imaam shaafici raximahu llahu tacaala uu si gaara imaam shaafici uu waxa weeye tarjumo ugu sameeyey oo wanaaggiisii iyo wuxuu ahaa iyo aad iyo aad uga hadlay ayuu leeyahay idan marka arrimahaasoo dhan ayaa kutubtiisa ka mid a marka kutubtiisa lama soo koobi karo aad iyo aad bay u badan tahay culummaduna aad iyo aad bay u ammaaneen kutubtiisa oo waxa weeye aad baa looga daba dhacay oo weliba khaasatan xagga tafsiirka oo kitaabka tafsiirka aad bay culummadu u ammaaneen oo guri walba inuu yaalla ay muhiim tahay oo waxa weeye daalib cilmi una ka maarmi karin oo aad iyo aad qayim u ah culummaduna aad bay uga heleen kutubtiisa way ammaaneen marka insha allahu qodobka dambaan kaga hadli doonaa isku dari mayno taskiyada culummadu ay taskiyeeyeen iyo ammaanta ay ammaaneen ibnu kathiir qodob gaaraan ka dhigaynaa insha allahu tabaaraka watacaala marka qodobkan waa tambiihaadkaas un waxa weeye mu'alifaadkiisa faraha badan ayaynu qayb yar ka soo qaadannay ma aha waxaynu soo koobi karno intaa unbaa inagu filan oo waxa weeye laakiin qasdigeennu hadda waxa weye inaynu ogaano taariikhda inuu kutubtaa ku leeyahay albidaaya walnihaaya iyo qasas alambiyaa iyo siira nabawiya maadaama waxaynu ka hadlaynaa ay tahay taariikh intaas marka ayaynu ka soo qaadanaynaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin